wararka ka imaanaya magaalada jigjiga ayaa ku waramaya in ciidanka booliska ee maamulka xabashidu ka dhisatay dhulkaasi ay si arxandarro ah u dileen wiil dhalinyaro ah wiilka la dilay oo da-diisu ahayd toban iyo toddoba sano jir ayaa waxaa lagu magacaabaa shaafici cabdikariin cali waxa ayna booliisku ku dhex dileen xabsi ku yaala magaalada jigjiga halkaas oo uu ku xirnaa muddo dhowr iyo afartan maalmood ah marar badan waxaa dhulka ay xabashida gumaysiga ku haysato ee soomaali galbeed laga soo tabiyey tacdiyaad kala duwan oo dadka shacabka ah u geysteen ciidamada ka amar qaata mustafa cagjar kuwaasoo dhibaateeyey qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoo aysan jirin cid ay dhaafeen culummada diinta islaamka iyo aqoon-yahanada ayaa waxa ay sheegaan mar kasta in waxa keliya ay dadku dhibaatadaas ugu bixi karaan ay tahay in dadku ay qaataan kitaabka allah hubkana qaataan si ay cadowga ku xadgudbaya iskaga celiyaan arrintaas oo ciso iyo sharaf lagu helayo aakhire iyo adduunyaba